bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan ku soo dhowaada warka habeen ee raadiyaha cadaado caawana waxaa ugu dooroon madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi oo ka hadlay sababta ciidamada ay ula wareegeen madaxtooyadii magaalada cadaado shir muddo shan maalina ka socday dalka jabuuti oo la soo gabagabeeyey maamulka jubbaland oo digniin u diray musharaxiinta doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi darawar lagu dilay duleedka magaalada muqdisho iyo faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya dagaal xooggan oo maanta ka dhacay gobolka sool akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan dhegaystayaal shan ka tirsan ciidamada hindiya oo lagu dilay gobolka kashmiir ee ay ku muransan yihiin waddamada hindiya iyo bagistaan intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warka habeen goordhow u diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan halkani waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan dagaal xooggan ayaa ka dhacay qaybo ka tirsan gobolka sool gaar ahaan ah deegaanada ay ku muransan yihiin maamulada puntland iyo somalilan wararka ka imaanaya gobolka sool ayaa waxay sheegayeen halkaasi maanta waa deegaan ka tirsan gobolka sool uu dagaal ku dhex bino ciidamo ka tirsan somalilan iyo kuwa jimhad la baxday s s c dagaalka ayaa waxaa la sheegay inuu yimid kadib markii ciidamo ka tirsan jimhadda s s c ay jidgooyo u sameeyeen ciidamo somalilan xilli ay socdaal ku marayeen deegaanka lagu magacaabo gambarle oo magaalada laascaanood u jira qiyaas ahaan siddeed iyo labaatan kilomitir waxaana dagaalkaasi laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadka ku sugan gobolka sool ayaa waxay sheegeen dagaalka uu ahaa mid xooggan islamarkaana uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac weli si dhab ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka maantay dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa jimhadda s s c kaas oo ka dhacay deegaanka gambarleh ee laascaanood u jira siddeed iyo labaatan kilomitir jimhadda lagu magacaabo s s c ayaa ka dagaalantay deegaanada sool sanaag iyo cayn oo deegaan ahaan ay ka soo jeedaan magaalada muqdisho gaar ahaana saldhigga booliska degmada wadajir waxaa lagu soo bandhigay saddex rag oo la sheegay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab islamarkaana u qaabilsanaa dilalka qorshaysan ee laga fuliyo degmooyinka wadajir iyo dharkaley raggan ayaa intaa lasoo qaban qorshaynayay dilka haweeney ka mid ah ergadii soo doortay xildhibaanada golaha shacabka kana tirsan ganacsatada qaadka ku iibisa beerta jaadka taasoo haysatay toddoba carruura sidoo kale saddexdan ragga ka tirsan al-shabaab oo warbaahinta kula hadlay saldhigga degmada wadajir ayaa sheegay in dilal kala duwan ay ka fuliyeen xaafado ka tirsan muqdisho gaar ahaana suuqa weyn iyo agaarka isbitaalka madiina ee gobolka banaadir maxamed cabdulaahi maxamed tuulax guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa laamaha amniga ee dowladda uga mahad celiyey sida wanaagsan ay gacanta ugu soo dhigeen raggan dilalka badan ka fuliyey degmooyinka wadajir iyo dharkeley ee gobolka banaadir ee caasimada dalka waxaana qaar ka mid ah dhalintaasi lagu soo bandhigay saldhigga ay sheegeen inay ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab islamarkaana dilal badan ay ka geysteen magaalada muqdisho waxaa la filayaa in cadaaladda la horgeeyo dhallinyaradaasi maamulka jubbaland ayaa digniin u diray musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulkaasi jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo ah wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dhowaan la filayo inay ka dhacaan deegaanada maamulka jubbaland wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay degmada doolow ee gobolka gado ayaa waxa uu sheegay musharaxiinta doonaysa inay ka qayb qaataan doorashada madaxweynaha jubbaland looga baahan yahay ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanada maamulka jubbaland sidoo kale waxa uu sheegay cabdirashiid janan in qof kastaoo muwaadin reer jubbalana uu ka qayb geli karo doorashada islamarkaana aysan jiri doonin cid si gaar ah looga hor istaagi doono doorashada isagoo sii hadlayay wasiirka amniga jubbaland ayuu tilmaamay in madaxda dowlad goboleedka jubbaland ay doonayaan doorasho xalaala inay ka dhacdo deegaanada jubbaland isagoo musharaxiinta uga digay inay sameeyaan falal amniga khalqal gelin karaa ugu dambeyn ayuu laamaha amniga jubbaland kula dardaarmay inay si wanaagsan ula shaqeeyaan musharaxiinta ka qaybgelaysa doorashada madaxweynaha jubbaland kuwaasoo la filayo in dhowaan ay gaaraan magaalada kismaayo ee xarunta maamulka waa xarunta kumeelgaarka jubbaland maamulka puntland ayaa mar kale ku celiyey inaysan marnaba ogolaan doonin in deegaanadeeda ay ka dhex shaqeeyaan dadka muqallasiinta ah ee waxtaariibiya kuwaasoo horay digniin looga soo saaray taliyaha ciidamada booliiska jenaraal muxiidiin axmed muuse ayaa sheegay in weli ay si weyn uga ay si weyn uga hortegayaan dadka waxtaariibiya iyo gaadiidka lagu qaado dadka doonaya inay tahriibaan taliyaha waxaa hadalkiisa waa taliyaha waxaa hadalkiisa ku daray in ciidamada booliiska puntland ay hayaan dad loo soo qabtay arrimahaasi sidoo kalena ay jiraan dad ay ku raad joogaan wuxuuna intaa ku daray in gaadiidka lagu helo isagoo dad tahriibinaya ama dad tahriiba ay la socdaan lala wareegi doono oo maamulka uu la wareegi doono si rasmiya digniin ka soo baxday taliska sare ee booliiska puntland ayaa daba socotay digniino hore uga soo baxay waxaana xusid mudan in deegaanada puntland ay inta badan tahriibayaasha ama dadka tahriibka ay sii maraan iyagoo u socda dalkaasi yeman waxaana maamulka puntland uu sheegay inuu tallaabo sharciga ka qaadi doono dadkaasi halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com ciidamada daraawiishta galmudug ayaa lagu soo waramayaa in la bilaabay diiwaangelintooda iyadoo muddooyinkii u dambeeyey ay socotay qorshaha lagu diyaarinayo ciidamada daraawiishta galmudug si ay qeyb uga noqdaan howlgallo ka dhana al-shabaab ayaa waxaa maanta si rasmiya loo soo gabagabeeyey diiwaangelinta qeybta gobolka mudug ciidamadan ayaa si rasmi ah lagu qeybiyey aqoonsiga ciidannimo iyadoo goobjoog ay ahaayeen mas-uuliin ka tirsan wasaaradda amniga xubnaha golaha baarlamaanka iyo madaxtooyada maamulka galmudug iskudubaha wasaaradda amniga gobolka mudug barre abshir guuleed ayaa ku booriyey ciidamada daraawiishta inay gutaan waajibaadka lagu leeyahay oo ay ugu horreyso sugidda amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argixisada xildhibaan bashiir sheekh axmed cawaale oo isna goobta ka hadlay ayaa ka hadlay waajibaadka lagu leeyahay ciidanka haddii ay helaan xuquuqdooda ay leeyihiin ugu dambeyn agaasimaha madaxtooyada galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe ayaa ka warbixiyey ujeedka laga leeyahay diiwaangelinta iyo diyaarinta ciidamada daraawiishta iyo waajibaadka saaran bulshada ku nool deegaanada galmudug waxaana agaasimaha uu sheegay in ciidamada looga fadhiyo sugidda ammaanka deegaanada maamulka galmuduga darawal ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoo faahfaahino dheeraadan ay ka soo baxayaan dilkiisa warar dheeraada ayaa kasoo baxaya waxa ay ka soo baxayaan askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo darawal waday gaari nooca soomaalidu u taqaano homey maanta ku dilay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho xilli uu halkaasi ku sugnaa dad goobjoogayaal ah ayaa waxay sheegeen dilka uu yimid kadib markii askariga iyo darawalka uu muran soo kala dhex galay kaasoo ku aadan in askariga marxuumka weydiisay lacag dhan hal doolar oo u dhiganta labaatan iyo afar kun oo shilin soomaaliya kadibna uu ugu jawaabay ma haysto hase yeeshee markii dambe uu rasaas madaxa uga dhuftay isagoona goobta ku geeriyooday sidoo kale waxaa la sheegay in meydka marxuumka loo soo qaaday isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho allaha u naxariistay darawalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdiqani axmed xaaji xuseen iyadoo la sheegay in askariga falka geystay uu si caadiya goobta uga tegey falka ka dhacay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli barqanimadii maanta askari ka tirsan ciidanka ilaalada hoteelka shaamo uu si bareera u dilay haweenay naafa ahayd oo halkaasi ku sugnayd halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan ah waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertisa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi carabe ayaa ka hadlay ciidamada la wareegay xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada cadaado madaxweyne carabey oo waraysi gaara siiyey warbaahinta dalsan ayaa waxa uu sheegay ciidamada madaxtooyada galmudug ee cadaado la wareegay ay yihiin ciidamo loogu talagalay sugidda amniga xarunta islamarkaana lagu lagu geeyay codsi ka yimid maamulka degmada iyo beelaha wadadega deegaanka sidoo kale waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka galmudug in halkaasi laga saaray maleeshiyaad hubaysan kuwaas waa maleeshiyaad hubaysan halka dhegeystayaal aan ku celiyo sidoo kale waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka galmudug in halkaasi laga saaray maleeshiyaad hubaysan ee joogay muddooyinkii dambe gacanta ku hayay amniga madaxtooyada isagoona xusay in dhowr jeer oo hore maleeshiyaad hubaysan ay isku qabsadeen xarunta hase yeeshee markii dambe xal laga gaaray hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli amniga madaxtooyada ay la wareegeen ciidamada nabisugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda federaalk soomaaliya waxaana madaxweynaha ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi uu sheegay inay si weyn usoo dhoweynayaan arrintaasi la wareegitaanka ciidamada ee xarunta madaxtooyada galmudug ee cadaado waa magaalo annaga aan joogno oo mas-uuliyaddeeda annaga ahayn laakiin haddana ummadda sooma galmudug waa qabiilo oo qolo walba deegaankeeda meesheeda joogto haddana muxuu ahaa qabiiladii waa wada hubaysan yihiin oo waxaa jirta marka muddo hadda bili xoogaa laga joogo in madaxtooyada galmudug ciidamo qabiilo kala duwan ay soo galgaleen markay soo galeenna in wixii la isku dagaalo oo arrinta buuq ka dhaco dadkii odayaasha iyo waxgaradka iyo annagii madaxda hayadiyo kurtigeeda waxaan qaadanay in arrinta saa loo qaboojiyo oo meesha wax dagaal iyo buuqa uusan ka dhicin taas marka waxay keentay ayadoo sidii loo joogo ciidamada nabadsugidda afartii sano oo meesha annaga madaxweynaha keen ayagaa nagu ilaalinaya maalinkii doorashada aan u tagayna galmudug madaxtooyada waxaa gacanta ku haya nabadsugidda muxuu ahaa ii sheeg intii aan joognay waxa ku haya gacanta waxaa ahaa nabadsugid haddana shalay ayaga unbaa yimid ee maha ciidamo cusub iyo wax kale maha xoogna kuma imaanaya qasabe odayaashii iyo qabiiladii iyo degmadii iyo dadkii annagii ummaddii oo dhan markii la wada tashtiri dadkii magaalada ah waxaa lagu heshiiyey in gacanta nabadsugidda ay ku noqoto oo maleeshiyaadkan hubka horta waxaan laga saaro meeshii
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi akhbaaraadka dibadda ayaa dhegaystayaal inoo soo socda hase ahaatee
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
iminkana akhbaaraadka dibadda shan ka tirsan ciidamada waddankaasi hindiya ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay magaalada waa gobolka kashmiir ee ah ama gobolka kashmiir ay ku maraysan yihiin waddamada hindiya iyo bakistan iyadoo ay socdaan dadaallo hoos loogu dhageeyay xiisadda colaadeed ee u dhaxaysa militariga dalalka bakistan iyo hindiya ayaa waxaa lasoo sheegayaa in ugu yaraan shan qof lagu dilay iska horimaada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybaha waa qeybta waqooyi ee gobolka kashmiir ee dowladda hindiya maamulaan iskoromeedkaas oo bilowday jimcadii lasoo dhaafay ilaa iyo shalay oo axad ahaydna socday ayaa waxaa u dhexeeyay ciidanka hindiya iyo dagaalamayaal doonaya inay madax bannaani u helaan gobolka kashmiir ay kala maamulaan bakistan iyo hindiya dagaalkaas ayaa la sheegay inuu bilowday kadib markii ciidanka hindiya ay isku gadaameen tuulo ku taalla deegaanka andawera ee gobolka jaamu kashmiir iska hormaadkaas oo aada cuslaa waxaa la sheegay in lagu dilay shan ka tirsan booliiska hindiya iyo laba dagaalame iyo qof rayida booliiska hindiya ka jooga kashmiir waxa ay xaqiijiyeen in laga dilay laba askari saddex ka tirsan ciidanka booliiska ee tobabarka halkaa dhegeystayaal aan ku celiyo booliiska hindiya ee ka jooga kashmiir ayaa waxay xaqiijiyeen laga dilay shan askari oo ka tirsanaa ciidamadooda iska horimaadkaas ayaa la sheegay inuu daba joogay falkii isqarxinta ahaa ee dagaalamayaasha kashmiir bishii hore afar iyo tobankeedii ay ku dileen in ka badan afartan askari oo ka tirsan ciidamada waddankaasi hindiya gobolka jaamu kashmiir oo ay ku nool yihiin dad aada u badan oo muslimiina ayaa waxa uu laba u kala qaybsanaa tan iyo sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii iyadoo militariga bakistan iyo kuwa hindiya ee gobolkaasi ku dagaalameen sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideeddii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii warkii habeen dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaha ayaa idinla socodsiinaya waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
hanadoo muujadahan hawada galay hugunka iyo codka iyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadleen karo halkeen ugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kale aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogta hamigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqaa haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis redio cadaado habusocodka nabadiyo haasaawo loo begay himilay ku caantahay reediyo cadaado afka hooyadeen iyo hobalada wadaniga ah hiddahay ku caan tahay redio cadaado redio cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oon dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow redio cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir furashan afartan iyo lix sideetan iyo sideed soddon iyo labo ama fura sideed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo sideed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo haddaba ballanteenu waa redio cadaado hoyga wararka sugan
radio muqdisho waxa uu hadda ku sii baahayaa gobollada dalka dadka ku nool magaalooyinka baydhabo iyo caabudwaaq waxay naga dhegaysan karaan muujadda f m-ta ah ee sagaashanka megahartis gaalkacyo iyo beledweyn radio muqdisho ka dhegayso siddeetan iyo siddeed megahartis magaalada garowe waxaad radio muqdisho kala socon kartaa siddeetan iyo sagaal dhibic siddeed boosaasana siddeetan iyo siddeed dhibic shan buula burde waxaad radio muqdisho ka dhegaysan kartaa muujadda f m-ta ah ee sagaashanka megahartis magaalada cadaadana radio muqdisho kala soco muujadda siddeetan iyo siddeed dhibic shan